galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysa zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo had iyo goorba mas-uulka martida noogu ah ay dhegaystayaasha su-aalo ku weydiiyaan toddobaadkan waxa aan ku eegeynaa dowladda federaalk ee soomaaliya wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaantan waxay sheegtay in muddo afar biloodoo gudahood hay-adaha samafalka ee ku shaqeeya magaca soomaaliya gudaheeda inay wax ka qabanayaan ay dalka soo degaan si markaasi ay uga dhex shaqeeyaan haddaba waxaa si aan wax badan uga ogaana arrintaasi dhegaystayaashii aniguba su-aale aan ku weydiin doonaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane jamaal maxamed xasan oo khadka telefoonka ee magaalada baydhabo wakhtigan si toos ugu jira mudane wasiir waad mahadsan tahay inaad wakhtigaaga noo hortood naga ogolaatay inaad barnaamijkan qayb nagala noqoto waayahay ugu horeyntii bal haddii aniga aan ku weydiiyo noo sharax qorshahan dowladda ay doonayso in hay-adaha samafalka muddo afar bilooda ay dib ugu soo noqdaan magaalada muqdisho
horta aad ayaad umahadsan tahay dhammaan dhegeystayaashan waa salaamaya waa sax weeye waxaan u sheegnay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya mashaariicda ku saabsan soomaaliya eewaddanka dibaddiisa jooga in ay soo galaan waddanka gudihiisa oo ka shaqeeyaan oo muddo afar bilood ah ay ku eg bishan bisha labaatanaad sanadkan maalinta ugu dambeysa koob iyo soddonkeeda in ay dhammaantood waddanka gudihiisa yimaadaan ee xarumahooda ka dhigtaan ee ku shaqeeyaan amarkaas ayaan qoraalka ayaan soo saarnay waan la hadalnay waan la kulanay waxaan rajeynaa insha allah inay amarkaas sida loo qoray u fulin doonaan haddii alla
waa garta marka hadda kuwaad si rasmi ula xiriirteen ma jiraan
waa la kulanay madaxda hay-adaha inta badan xamar baan ugu yeernay koda sagaal labatankii bishan bisha hadda dhamaatay waa la wada fadhiisanay waa u sharaxnay bishii koowaad ee sanadkanna ra-iisal wasaaraha ayaa shirkii gargaarka loogu yabahayay soomaaliya wakti abaaruhu jireen ayuu ka sheegay shirkaas in ay dhammaan hay-adaha maadaama waddanka abaare ka jiraan maadaama dhibaatooyin badan jiraan hay-adahan waddanka dibadda jooga gudaha joogaan si ay dadkii u adeegi lahaayeen ay ugu adeegaan january bay ahayd bishii koowaad sideed bilood ka bacdi ayaanu shirkan mar kale qabanay intii udhexaysana waa la kulmeynay waanu sheegayn waa xusuusinaynay muddo ku filan waa siinay oo runtii ku diyaargaroobaan qaarkood waa soo guureen oo in badan iyaga kamid a waddanka waa degan yihiin intay banaan ku hartayna muddo badan ay wadahadal noo socdeen waa la hadalay afartan bilood notiska amaan siinay waxay macnaheedu tahay in ay haysteen laga soo bilaabo january bishii kuwa sanadkan ilaa bisha ugu dambeysa laba tobnaad wakti ku filan ay ku diyaargaroobaan ay kusoo guuraan afartan bilood waxay ahayd inaan xusuusino xusuusintii ugu dambeysay inay muddada haystaan ka faa'idaystaan oo soo guuraan oo waddanka soo degaan waa gartay arrintaas ayaana aan aan xoojinaynay qoraalna waa ugu sheegnay shirna waa la kulanay waa la kulanay foolka fool shirar gaaran oo yeelan qaarkood oo horaan la kulanay marka hay-adahaas ma kala soocan yihiin ma kuwa qaramada midoobay iyo inji-ooyada caalamiga hay-adaha caalamiga ahaa mase xataa hay-adaha kaleeto horumarinta iyo inji-ooyada ku shaqeeya ee ayagana amniga aawadiis nairobi u deganaa muddooyinkii ugu dambeysay
hay-adaha qaramada midoobay iyaga hadda kahor baa loo sheegay xogeyihii hore ee qaramada midoobay bankimon markii xamari soomaaliya yimid oo ka hadlay inay soo guuraan ninka guddoomiyaha halka xogeyaha guuda hadda jooga guterresna markuu yimi oo xilka loo wareegay soomaaliya yimidna saas oo kale in gudaha lasoo wada lasoo wadagalo soo xerooda ay amarku siiyey intii badnayd oo soo guureen mid mid maaha dhammaantood ugu dambeya unicef iyo halkan ay shaqaaladu soo dejiyeen xabada hadhay ama shaqaalaha ku haray nairobina iyagana wadahadal baa noo socda sida ugu dambeysa aan qaar la fadhinay oo la hadlaynay siday kusoo guuri lahaayeen durufo jiran badanna waa jiraan ay sheegteen laakiin durufaha inta badnood waa ka jawaabnay waa inay soo socdaan wakti un baa naga xiga laakiin dhammaantood inta maqan waa imaanayan laakiin noticekan waxa uu toos ugu socdaa hay-adaha caalamiga ah ee enjoyada salba tusaalaha hay-adaha save children care oxfam hay-ada badan noocaasaa jira oo caalamiya oo gargaarka iyo horumarinta kashaqeeya ee soomaaliya yimaada xafiisa ku leh meelaha qaarkood laakiin xarumahooda waaweyn waddanka banaankiisa yihiin waa gartay marka ujeedada waxaa weeye inay qolyahaasina yimaadaan ay soo guuraan waayahay barnaamijkan maadaama ay dhegeystayaasha qeyb ka yihiin oo ayagana aan wakti siino bal mid ka mida dhegeystayaasheena qadka ku jira een muddo dheerna barnaamijka raba inuu ka qeyb galo soo dhawow magacaaga halkaad joogtid iyo een mudane een wasiirka qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan su-aashaad u heysid
asalaamu calaykum dhammaantiin baa idin salaamayaa shaqaalaha siyaaweeda gaar ahaan sahro sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka qorsheynta jamaal aada iyo aad baan salaamaya waana idinkaga mahad celinayaa sida aad fursad igu siiseen inaan su-aal ku weydiiyo wasiirka saacada tiri wasiir waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aasheeda koowaad hay-adahan aada ugu baaqdeen inay yimaadaan soomaaliya u soo degaan ma jirtaa meel aada u diyaariseen oo gooni ah oo ay ku shaqeyn doonaan gaar ahaan sida deegaanka oo kale waa su-aasheeda koowaad su-aasha labaad waxaa jirta saacada turwasir in la sheego in badan in soomaaliya la siiyo deeqo caalamku ay siiyaan sidee ku maareysaan oo u gaarsiisaan gobolada dalka guud ahaan su-aasheeda saddexaad waxa weeye hay-adaha soomaaliya ka howlgala ee ajamnaydka ah ma jirtaa cid la xisaabtanta oo ay shaqada ay hayaan ku koontaroosha ama ogaata waxa ay dalkeena ka qabanayaan su-aasheeda afraad ma jirtaa tirokoob saxa oo laga hayo hay-adaha ajaaniibka ah ee ka howlgala soomaaliya iyo qoondada shaqaalaha soomaalida ah ee ka shaqeynaya inta ay la eg tahay sidoo kale su-aasheeda ugu dambeysaa waxa weeye ma sidee bay ku dhacdaa inta badan barnaamijkan soo noqnoqdo laga shaqeeyo laga sheekeeyo oo ah dadka baasaboorada ajanabiga leh inay ka shaqa ka mushaar badan yihiin markay hay-adaha ushaqeynayaan dadka muwaadiniinta ah oo soomaalida ah maadaaya maadaama hay-adihii ay soomaaliya ka shaqeynayaan qofkii international staff oo ay banaanka kala imaadeen waa meesheeda laakiin sideeba uga shaqo badan karaa qof wadanka gudihiisa joogo sharci dibadda soo koob soo koob muwaadinka soomaaliga ah soo koob su-aashaad su-aalahayga aada baad umahadsantihiin waaye mudane wasiir aada umahadsan yahay dhegeystahaasi su-aalaha uu weydiiyey runtii su-aalo fara badan oo dhammaantood muhiim in laga jawaabo weyed haddaan isku dayo inaan soo kookoobo number one horta anagu deegaan ma oran meel gaara taga hay-adahan waxaan ku niri wadanka soomaaliya waa inaad kusoo noqotaan me allaali meeshii aad leeyihiin waad ka shaqeyn kartaan waad degi kartaan oo iyaga waxyaalahan ubaahan yahin ay ka helayaan inay tagaan waxba kama qabno marka meel aan u cayinay oo u gaara aan u diyaarinay ma jirto laakiin iyagay ku xiran tahay inay yimaadaan fiiriyaan me allaali meesha wadanka ka shaqeyn karaan tagaan gobolkay rabaan ba tegi karaan magaalada rabaan ba tegi karaan kow laba tirada guud ee hay-adahan saan kasoo xiganay ama liiskan anagu hayno ama liisas kale meelo kale ka fiirinay boqol bay kor u dhaafayaan shan iyo siddeetan iyo laba boqol iyo xoogaa weeye hay-adahaas waaweyn la oran karo waa hay-ada waaweyn oo runtii mashaariica weyn fuliya waa waa ka badan yahin boqolaal bay noqonayaan laakiin inta badan waxaa laga yaaba hay-adaha qaarkood aan wax saa usii weyn oo taaban kara qaban marka hay-adaha waa hayno waan la xiriirnay iyaga laftii urur bay leeyihiin isu keena ururkoodan waan la fadhiisanay waan u sheegnay hay-adaha dadka ay qoranayaan shaqaalaha waxyaalahaan usoo celina hay-adahan wax kamid ah wadankeena dadka inta badan majority waa dad dhalinyaraa oo soddon jir iyo wax ka hooseeya shaqo la-aan baxsanna waa jirtaa wadankaasa la wada socotaan dadkan hay-adahani inay wadanka markay yimaadaan rajeyna inay shaqo abuur badan keenaan dad soomaaliya shaqa siiyaan soomaali guriga ka karaystaan baabuur ka karaystaan shaqaaleysiiyaan mashaariicdan ay dad soomaaliya fuliso marka halkaa wax nooga muuqata in dadka soomaaliyeed ay faa'iidooyin badan ka heli doonaan marka hay-adahaas wadanka soo wada degaan tan kale oo meesha ku jirta waxa weye cashuur inay bixiyaan baa laga rabaa lan waa cashuur shaqaalaha laga qaaday haddii noqon cashuur sika guud oo hay-adaha laga qaado cashuurtii laga rabay wadanka inaan orino halkaa laftigeeda cashuur ayaa ku jirta ama heer gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto oo laga doonaya cashuur inay bixiyaan shaqaalaha mushaharkooda waxaa jira waxyaala oo caalamiya oo standard caalamiya shaqaalaha internationalka adduunka meeshay tagaanba waa ka duwan yahin shaqaalaha waddanka ay tagaan shaqaalo sida soomaaliya wadamo kale ka shaqeeyaa jiro oo international standard waxaa jira xeer oo caalamiya oo lagu dhaqmo wixii nidaamka caalamiga ah adduunkaanu kala mid nahay oo wixii hay-adahaas dad oo dibadda uga yimaada oo aan ahayn dad inta badan waddanka u dhashay ama dad xirfada dadka waddan gudahiisa aan dadka jooga qaarkood aan waktigaa loo baahanya shaqada ay aan lahayn ama ay waayeen dad waa loogol yahay waan wax caadiya adduunka inay dadkaas ka shaqeyn karaan laakiin waxaan rabnaa dadka ugu badan ee u shaqeyn karaan soomaali noqdaan inaana soomaalida keliya noqon dadka ugu hooseeya ee wax loo dirdirsado ee shaqaalaha hoose ama waxa local staffka yaqaanina inay noqdaan shaqaalaha madaxda qayb ka noqdaan Mhm.
shaqaalaha dhexe qayb ka noqdaan shaqaalaha heer walba ay qayb ka noqdaan ayaan rabnaa
waa tan tan kale waxa weeye shaq- shaqaalahan hay-adahan markay waddanka yimaadaan dhaqaalaha ayay wax badan ka geysanayaan waddanka fikirkii khaladka ha laga qabilaa soomaaliya amni maaha waddanka waa laga maqan yahay meesha way yaraanaysaa way ka baxaysaa shaqadoodina kow waxay ahayd markay waddanka imaanayeen inay soomaaliya ka shaqeyn wax ka qabanayaan maaha inay soomaaliya ay af ahaan uga shaqeynayaan laakiin waddan kale deganaanayaan ujeedadu waxa weeye inay yimaadaan sababta waxa weeye safaaradihii iyo wadamada deeqbixiyaasha ayaa waddanka kusoo noqonaya soo degaya maalin kasta hay-adihii waaweynaa qaramada midoobay ayaa soo guuraya soomaalidii qurbaha deganayd ee banaanka waddanka marka hore turafo badan uga baxaya ayaa soo noqonaya isbedel weyn ayaa socda marka in hay-adihii gargaarku ay ka maqnaadaan waddanka arrin la yeeli kara maaha sababtaas aanu ula kulanay amarkan Waa uu soo gartay.
baxay waxaan rajeynaya in insha allah si loogu loogu talagal fuli doono waayo dhegayste ayaa khadka ku jira su-aasha uu ku weydiiyey waxay tahay waa gabar naga soo wacday magaalada garoowe bismillahi raxmaan raxiim magacay waa naciimo muuse cilmi waxaan joogaa magaalada garowe caasimadda dowladda puntland Eh, waan islaamiya sahro iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk ee soomaaliya Eh, su-aashayda ee ku saabsan go-aankii dowladda federaalk ay ka gaartay hay-adaha caalamiga oo biiskooda yahay nairobi inay usoo guuraan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxay tahay Een, mudane wasiir een, waxaa la hadal hayaa eh, dhinaca security wiska marka loo fiiriyo in inagoo og xaaladda haashan magaalada muqdisho ku sugan tahay inaydan eh, inaan la damaanad qaadi karin ama laga warwarsan yahay amniga ee shaqaalaha hay-adaha caalamiga ah Een, iyadoo ay suurtagalnimada taas isweydiin badan ay ka taagan tahay eh, ma idinla tahay qorshahaas ma idinku jirtaa Eh, maadaama ay soomaaliya jiraan magaalooyin kaloo nabdoon in xarumaha hay-adaha magaalooyinka kale loo wareejiyo hadday doonto siyaasadda muqdishohaba joogtee oo ay ka mid tahay magaalooyinka hargeysa iyo garowe Een, su-aasheeda kale oo waxay tahay aan rabo inaan wasiirka weydiiyo Een, een, maxay tahay faa'iidada ay uleedahay ummadda soomaaliyeed ee kusoo kordhinaysa soo guuritaanka hay-adahani Ee, ma la is oran karaa dhinacii shaqaalahoo kale wax ka bedelaysaa waxaan ognahay in ay hay-adahan een, arrimaha bulshada ama humanitarianka soomaaliya ka shaqeeya inay u shaqeeyaan dad badan oo ajanabi ah kenyaan afrikaanka iyo ajaanib kaleba kuwaas oo shaqooyinka ay hayaan ay jiraan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo buuxin kara haddii ay soo degaan soomaaliya ma la is oran karaa dhalinyarada safirsada ka helaysa
mahadsan tahay dhegeystaha su-aal fiican bay weydiiyey waa sax een, hay-adahan waxyaalahay een, sheegeen ee qaarkood ee noo soo gudbeen waxaa ka mid ah arrimaha amniga qoraalkaygaan iyaga u dirnay iyo shirkaan la galay iyo wadahadalkan dhex maray dhammaantood waxaan ku cadaynay in meel allaale iyo meeshii ay rabaan oo wadanka kamid a ay tegi karaan oo ku shaqeyn karaan anagu ma oran meel eh, amnigooda dhibaata kasoo gaaraysa ha tageen ama meel hebla ha tageen laakiin waxaan nidhi soomaaliya waa wadan dadka soomaaliyeed oo dhan ku wada nool yihiin meel allaale meesha ummadda soomaaliyeed aad ula shaqeyn kartaan wax ugu qaban kartaan inaad tagtaan waxba kama qabno Een, marka saasaan amar ku siinay garow ha noqoto hargeysa ha noqoto kismaayo ha noqoto baydhabo muqdisho har meel allaale meeshay rabaan ha tageen ha ka shaqeeyeen ha degen annaga waxaa noo muhiim oo dadka soomaaliyeed yidhaahdeen waxaan u qabanaynaa inay u qabtaan sidii loogu talagalan ugu qabtaan Een, marka hay-adaha xorriyaddaasi haystaan inay tagaan waxa allaale waxay qabanayaan ha qabtaan lana soconaan ogaano waxay qabanayaan sidii loogu talagalay u fulaan waxaa jirta in een, dad badan ay ka dhawaajiyaan in xalane hay-ado fara badan ay joogaan een, joogaan eh, safaarado diblomaasiyadeed wax badan dowladda aysan ka warqabin marka haddii hay-adahan ay wadanka dib ugu soo noqdaan sidaasoo kale sooma dhici karto in xataa eh, sida hadda la leeyahy dowladda wax badan kama warqabto waxaa ka socda xalane in xataa wax yaro goono u go-ay oo ayaga waxba aan dhaamin inay nairobi joogaan sooma noqon karto lafteeda taas ma ka fikirteen Een, arrinta xalan waa laga yaaba berigii hore inay ahaan jirta laakiin hadda wixii shirkad privatana cashuur baa lagu soo rogay iyaga iyo shaqaalahooda wixii diblomaasiyiin liiskooda waa la hayaa wixii qaramada midoobey u shaqeyna way soo gudbiyeen guddiga aan samaysanay dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobey iyo dhammaan dadka meesha degana wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha arrimaha dadka hay-adahaas inta badan ama ganacsi ha noqoto ama horumar ha noqoto ama gargaarka ha noqoto ay kala shaqeeyaan xiriir dhow bay leeyihin way yaqaana dadka meesha jooga waana la wada kulmaa waa la farkaa marka haddii berigii hore xaalan ay ahaan jirtay meel aan la tegin sidii hore maaha Een, waan ognahay wax ka socda cidda joogtana waa ognahay Een, hay-adahanna hay-ada xaalana gelaya maaha hay-adahan waa hay-ada wadanka meesha rabaan ka degaya waana hay-ada qaramadooda maaha waa hay-adihii enjoyada iyo caalamiga ahaa Een, marka dowladdu berigii hore waa waa nugeyn waana xaqiiqo jirta wax badan runtii oo meelaha xalane iyo meelo kala badan wadanka ka socda adkeyd in siday tahay loo wada ogaado inkastoo wax laga ogaa hadda laakiin sidii hore maaha isbedel weyn baa ka dhacay iyaguna waa ogyihiin dowladda gudaheedana waa ogtahay waana la yaqaanaa shaqooyinka halkaas ka socda wixii naga qarsoon de wax naga qarsoon oo runtii la ogaan doono waktiga doontada ha noqotee laakiin inta tabartayada ah waxaan ognahay meeshaas ka socda wax noo qoran oan kula hawlgalo oan ognahay in haddii ay wadanka u fiican yihiin ay sii soconayaan haddii kalena la joojinayo marka umalayn maayo wax culays inay keenayso laakiin anaga hay-ad wadanka banaanka joogtay wadanka banaankiisa joogtay sheeganaya soomaaliya inay ka shaqeyso january wax ka dambeeya waa adkaanaysa inaan la shaqeyn labana shaqeyn doona hadii alla waa gartay waa yahay marka hadday mana damaanad qaadi kartaan amnigeena ay yidhaahdaan hay-adaha dowladdu sidaasi diyaar ma u tahay inay wax ka qabato oo ay damaanad qaadda amniga
umalayn maayo marka hore imaanayaan inay shuruud ku xigaan amniga soomaaliya kashaqeynta ka shaqeynayaan sababta waxa weeye qofkii ajnabiya ee soo aaday soomaaliya inuu ka shaqeeyo xaaladda soomaaliya waa ogyahay isagoo ku talagalay ayuu shaqadan soo codsaday soo raadsaday fiisa usoo qaatay interview usoo galay uu u yimi haddii marka ay ahayd ujeedadooda inay nairobi fadhiistaan iyagoo soomaaliya usoo shaqo tegay arrintaas hadda waktigaas waa dhammaaday waxaan u sheegnay oo ugu celinay dhowr goor in qofkii soomaaliya usoo ambabaxay wadankiisa ka yimi soomaaliya inuu ka shaqey u yimi inuu soomaaliya joogo macnaheedu maaha soomaaliyaan u imaanaya waddan kalena waa deganaanaya arrintaasina wixii dee hore u dhacay waa naga horreeya lagada ka bacdi waxay noqonaysaa qofka soomaaliya soo aaday in soomaaliya joogo oo ka shaqeeya haddii uu leeyahay qofkaasi amnigeyga kama shaqeyn karo marka horeba inuu shaqo soomaaliya soo codsada maha inuu dhulkiisa iska jooga oo wadamadiisa jooga oona noo iman haddii soomaaliya annaga xaggayga soo aadayana noo yimaada marka wax culeysa way keenaysaa ma jirto waxaanu ku sameynoo dembigan anagu dadkaas ma jirto dowladan ama amirteedu waxa weye wadankan hore la dhiso la horumariyo qayb ka midana way processka dibadhiska wadanka waa gartay mudane wasiir waad mahadsan tahay dhegeysto kale oo jooga magaalada minneapolis ayaan u baaqayaa ha magaceyga waa suud colaad waxaan ahay wiil soomaali ah degan dalka maraykanka u doodo arrimaha qaxootiga iyo maaragtay sida qaxootiga soomaaliyeed si sharaf leh oo maaragtay ku jirto bani aadanimo ugu noqon lahaayeen dhulkoodii hooyo marka wasiirka waxaan weydiin lahaa arrintan uu ka shanqariyey ee ah in maaragtay hay-adaha dalka lagu soo celinayo qaab noocee ah or maaragtay mashruuc noocee ah ayay u hayaan inay hay-adaha soo laabtaan ama hay-adaha qaar oo wadanka gudihiisa weli joogaa jiro ku sugan sida deegaanada puntland iyo maaragtay somaliland marka qorshe noocee u hayaan oo maaragtay wadanka dhan ah in maaragtay hay-adihii si isku mid ah wadankii oga wada shaqogalaan ayagoo maaragtay wadankii inay kusoo wada laabtaan maaragtay la filayo ma muqdisho keliya dowladda xooga saaraysa mise qorsho ay maamul goboleedyada kala hadleen oo hay-adihii dhan marka lasoo celiyo hal jaanal oo maaragtay waddo ah oo maaragtay wasaaradda qorsheynta oo kale ay soo marayaan marka qorsho badan baa jiro in maaragtay hay-adahan ay dowladda soo bandhigto inta degan hay-ad walbaa soo xaroosto marka sida hadda xaalana oo kale hay-ada aada u badanaa degan dowladda qorsho noocee ka haysaa banaanka may soo dhigtay oo meesha wax u marayaan inta hay-adoo degan shacabka iyo dadka may la wadaagtay marka arrin badanoo waxaa u baahan in maaragtay la la la eego intaan ku dhawaaqda arrintaas waay waad mahadsan taha wasiirkuu ku maqlaya waa mahadsan yahay suud waa waa su-aal fiican hay-adaha markaan la kulanay aan dhegeysanay iyagoona noo soo bandhigeen waxyaalaha ay isleeyihiin u baahan yihiin markaan isla fiirinay intii badan inta badan waa isoo heshiinay waxaan isoo heshiinay qoladii u baahan laga caawiyo deegaansa ku heli lahaayeen ama ubaahan information meesha deegaan wadanka ama ubaahan dadka deegaanka la shaqeyna lagu xiro waxyaalihii facilitation oo dhan in fududeyn loo fududeen oo dhan waa ka wada hadalay dad baana loo xisaaray oo ka shaqeynaya oo dowladda ah oo arrinta boqol kiiba boqol waxaa loo baahan yihiin ka caawinaya iyaga laftigooda waxaa laga rabaa dadka soomaaliyeed ay yidhaahdeen waa caawinayna in barnaamijkii marka lasoo qaado inaanu ku bixin mushahar iyo diyaarado iyo kiro wadamo kale iyo cashuur wadamo kale la siina laakiin dadka soomaaliyeed si loogu talagalay ay ugu fuliyaan wayna og yihiin waana dareensan yihiin ka doodna kama qabaan marka meel allaali meeshay rabaan ayaga noosoo sheegaya dowlad goboleedkay rabaa inay degaan ayaanu ku xiraynaa wasaarada qorsheyn ayaa ku yaalay wasaaradii kale xeerihii kale dowladda iyagaa la shaqeynaya ufududeynaya dejinaya laakiin inagu ma oran meel gaar isaga halkaasaan laydin fududeynaya laakiin waxay u baahan yihiin macluumaada waana ka wada hadal wayna ogyihin runti dhammaantood marka wax dhiba ka iman maayaan insha allah saan rajeynayno waxaan ka codsanay goor goor hore inay qiimeyn sameeyaan meelaha rabaa inaan ku shaqeyno waana ogyihin waana xoogaal xafiisyo yarar waddanka ugu yaalin oo wararka ka helaan oo wax walba waa ogyihiin waana ka shaqeyn waddanka waana dad cusub maaha dadkaan la- la hadlayna waa dad already waddanka jooga xafiisyo kule laakiin xarumahooda meel kale ku yaali waaya waad mahadsanta dhegaysto kale ayaa qadka ku jira walaal magacaaga halkaad joogtid iyo wasiirka qorsheynta waxaa jeclaan lahayd inaad weydiisid
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa Waalaikum awoodka salaam.
ibraahim cali oo jooga ceeloof soomaaliya Eh, wasiirka iyo adiga waa idin salaamayaa wasiirka waxaan weydiin lahaa maadaama aan la soconno in eh, gabar u shaqeynaysay eh, i c r c eh, dhowaan bilooyinkii aan soo dhaafnay lagu abduubtay eh, magaalada muqdisho oo ay abduub oo ay abduubteen ilaaladii ayada waardiinayay ilaalada ka ahaa marka ma is- ma ma tahay waktigii ku habboonaa ee hay-adaha gargaarka ee soomaaliya loogu amri lahaa inay yimaadaan ama lagu wargelin lahaa inay muqdisho ay ka furtaan ayadoo aan la socono xaaladda ee, waddanka oo heerka uu marayo xagga amniga waa mahadsantihin waad mahadsantahay dhegaystahaasi ceel waqgada naga soo wacay waa mahadsan tahay arrintaas waa arrin nasibdara arrinta i c r c waa wax dad jirta wey laakiin waxaa inaan dhegeysta u sheego asduubka dhaca eh, waxyaalaha kale dhibaatooyinka ah ee hay-adaha ku dhaca maaha mid soomaaliya u gaara adduunka oo dhan ay ka dhacaan wax nasiib darro ah laakiin annaga waxaan hay-adaha u sheegnay iyagoo inay taxadaraan annaguna aanan geyn meel lagu dhibaateynayo laakiin aan kala shaqeyno sidii ay u degi lahaayeen ay waddanka ugu soo noqon lahaayeen amnigoodana een- een loo ilaalin lahaa marka haddii arrin dhacdo ama i c r c ama meel kale ka dhacdo ma aha arrin ka hor istaagaysa ayadu shaqadana sii wataan i c r c weli waa joogtaa waddanka iyadoo taasi dhacday ayado kale waa joogaan waana ka xunahay runtii arrintaasi u dhacday waxaan rajeynaa insha allah inaan dhicin taas oo kale laakiin arrinta kama hor istaagaysa hay-aduhu inay waddanka yimaadaan oo ka shaqeeyaan waaya idan waa hay-ada gargaar marka hore inoo yimaadaan ay ahayd oo ka shaqeeyaan baahidii marka hore u yimaadeen wax ka qabtaan weli waa jirtaa harnaa shaqadooda marka inaan sidaa kusii wataan ugu dambeyntii marka een, wakti ayaad haatan qabateen aniga ayaa su-aashan ku weydiinaya wakti ayaad haatan qabateen kama dambeysa oo aad tiraahdeen xilligaas waa inay hay-adaha kusoo guuraan hadday soo guuri waayaan maxaa dhacaya Een, su-aasha intaana waktiga u qaban actually een, waa ka fikirnay een, waa ka tashanay iyaga laftigooda talaanka gelinay waktigaas aqoon siduu ku yahay isaanu ku ahayn Een, saan kuu sheegana bishii koowaad ee sanadkan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaruhu hay-adahan kula shiray xamar uu ka hadlay oo yihi waxaa loo baahan inuu soo noqdo waddanka lasoo dego intii u dhexaysay ilaa maanta aan amarka soo saarnay ilaa bishii koowaadna wadahadalkaas waa noo socday Een, way wada ogyihiin dhammaantood annaga hay-addii aan bishan kowadeeda waddanka joogin xafiisku lahayn ka shaqaynayn oo aan soo guurin wax xiriira oo dowladda soomaaliya lay leedahay ama la yeelan doonto ma jirto Eh, registrationkooda iyo ruqsadahoodana dib baa loogu noqonaya Eh, xiriirka iyaga dowladdana dib baa loogu noqonaya taa macnaheedu waxa weeye waddankan inaan hore u soconaan rabnaa marna inaan ku jirno maxaladii aan ku jirno dhow labatankii sano ugu dambeeyey oo waddanka banaankiisa inta wax laga qorqoro mashaariic laga sameeyo maalin shaqo maalmeed loo yimaado waddanka laga noqdo maalinta maalinta maalinta ku xigta Een, amarkana saas insha allah u fulin doona haddii alla idmo iyagana waxaan ka rajeynaa inay isla u qaataan wixii intaa udhexaysa maalintaas ilaa maantana ay u baahan yihiin laga caawina diyaar baan unahay dad baanu xasaarnay waa Eh, ta wixii soo kordha caqabadaha oo awooddeeda baxsan oo wada joognaa laakiin waxaan rajeynayaa in amarkaas sida loo fuliyo shaqadana sidaa ku socota haddii alla idmo aad iyo aad ayaan waktigaa kaaga mahad celinayna mudana wasiir aad baad u mahadsantahay waad mahadsantaha adiga dhammaan dhegeystayaasha iyo shaqadaha Hay.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya jamaal maxamed xasan asagoo ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayuuna khadka telefoonka barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uga qaybgelayay dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay amarka dowladda federaalk ee soomaaliya muddo afar bilood gudahood ah ay ku amartay hay-adaha samafalka iyo kuwa injooyada caalamiga ah in ay ku shaqeeyaan una soo degaan magaalada muqdisho haddiiba arrimaha soomaaliya ay ka shaqaynayaan ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa waxaan u mahad celinaya dhegeystayaashii barnaamijka su-aalaha ku weydiiyey wasiirka iyo sidoo kaleeto wasiirka intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo